aday wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeenaca waan idinanu kuwooda ugu waaweyn banaanbaxyo looga soo horjeedo maandooriyaha laguna taageeraya maamulka gobolka banaadir oo maanta ka dhacay muqdisho dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb gashay shirka maaliyadda hay-adaha maaliyadda waddamada jaamacadda carabta gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo safiirka maraykanka oo ka wada hadlay dagaalka ka dhana al-shabaab maamulka gobolka banaadir oo kormeeray shacab uu saameeyey robabkii mihigaanka ah ee ka daayay caasimadda muqdisho shirkadda naafada ifi oo ololo nadaafadeed ka samaysay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey dagaalada suudaan oo galay toddobaadkii saddexaad oo xilla
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa caawa idiin waramaya dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan banaanbaxyo looga soo horjeedo maandooriyaha laguna taageeraya maamulka gobolka banaadir ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida faahfaahinta muurtan uu ku eegayo cabdifitaax muumin ilkacsi
dawadayaal ee sidaad arkaysaan waxaan ku sugnahay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho waxaa maanta isu soo bax ka sameeyey ee dhallinyarada ee ku nool toddobiiyo tobanka degmee gobolka banaadir kuwaasoo maamulka gobolka banaadir ee markaasi ee ku taageerayey howlgallada habeenadii ugu dambeeyey uu ka samaynayey qaar ka mid ah xeebta leydi iyo sidoo kale goobaha markaasi lagu cawo waxyaabaha maanka dooriya dhallinyarada ayaa waxay sheegeen inay aad ugu soo horjeedaan ayna ku taageerayaan maamulka gobolka banaadir muqaadaraadka inta badan sida ay sheegeen markaas aad ku isticmaalaan dhallinyarada waxaana ay sheegeen in wax laga xumaada ay tahay in inta badan waxyaabaha maanka dooriya ee lagu eedeeyo inay aad u isticmaalayaan dhallinyarada taasna ay markaas ay ka soo horjeedaan maamulka gobolka banaadirna ay markaasi ay ku taageerayaan qaarkood ayaa lahale warbaahinta iyagoona sheegay in ay soo dhoweynayaan markaasi howlgallada ay joogtada uu maamulka gobolka banaadir uu ka wado qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir iyo sidoo kale xeebta liido waxaan iskugu soo baxnay ayaa ah maanta inaan ka hor tagno maandooriyaha iyo silaca ka jira muqdisho runaantii guddoomiye madaale duqa magaalada wuxuu noo sameeyey maanta wuxuu noo sameeyey hordhac fiican waddo fiicanoo noo sameeyey runaantii annagana aadaan ugu faraxsanahay dadkan laga hortagaayo oo maandooriyaha keenayana waxaan rajaynaya inay intaa kuwaana qaataan annagana habeen iyo maalin waxaan u taagannahay idinkoo kale inaan sameyno aan ka hortagno maandooriyahan madaalina waxaan leenahay dardaaranka iyo intii aan noo dhibtana waa ka dhaweyn doonaa insha allah waxaan rajaynaya maandooriyaha inuu muqdisho ka suulo madaale runtii guddoomi daale waxaan ku taageersannahay arrintii wanaagsaneed iyo howlgalkii wanaagsanaa uu ka sameeyey xeebtii liido ee ka hortagga muqaadaraadka sidaa la socotaan dhallinyaradu waa lafdhabarta ummaddan dhallinyaradu waa hantida qarankan iyo dalkan ay leeyihiin dhallinyaradu haddii hagaagtana dalku wuu hagaagayaa mudan guddoomi waa mahadsan tahay howlgalkaas meeshiisi ka sii wad annagana garabkaagaa nahay mar walbana waxaan u diyaarna inaa dalkeenna iyo dadkeenna iyo dhallinyaradeenna aan nadiifinno hooshaasna mar walba waa kugu taageeraynaa maantana dhallinyaradan aa u jeedid waxay halkan u istaagsiyiin ama meeshaan ay u joogaan inay kuugu taageeraan go'aankii aa qaadatay guddoomiye hore u sii soco garabkaaga ayaan taagannahay shaqo fiican ayaad muqdisho ka hesaa xadiidka nebiga alayi salsalaam wuxuu ahaa qofka oo mas-uulka ama waddanka wax ka ah kow qofku waa inuu munkar ku zuuliyaa awood awoodda dila waayen waa inuu ku zuuliyaa carabkiisi waa xadiidka wuxuu leeyahay waa in carabka wax lagu zuuliyo qalbiga lagu zuuliyo waa tan ugu daciifsan dhallinyarada gobolka banaadir waxaan ka duulaamaynaa guddoomiyahana gobolka banaadir ee madaale wuxuu noo sheegay iyo dardaarankiisa qaadanaynaa dhallinyarada mar walba waxaa laydhaha dhallinyaraa caftooya dhallinyaraa dadka baabi'iso dhallinyaroya dhallinyaraa waxay tahay ciyaal weero annaga dhibaato badanaa wajahayna haddaanan dhallinyaro gobolka banaadir waxaan rajaynaynaa marka haddaan dhahno dhallinyarada waxaan rajaynaynaa inaan guryaha xataa ka soo saarno annagu waa la shaqaynaynaa madaala waa kula shaqaynaynaa saa habeeni maalin u taagantaa kula taaganna guryaha ka soo saaraynaa hoteellada ka soo saaraynaa xaafad walba oo laga joogo degmo walba oo qof walba mas-uul ka yahay waa ka soo saari doonaa insha allah inaan garab istaagno maamulka gobolka banaadir oo u taagan sidii loo ciribtiri lahay muqaadaraadka ama maandooriyaha dhallinyaradeenna aqoonta leh hadda soo baxayso waxay diyaar u yihiin inay dowladnimada iyo dalkooda garab istaagaan laakiinse mar haddii taabuu iyo bakhti iyo qashin la keeno dekedda iyo laboorkan waxaa ka codsanaa dowladda xukuumadda iyo maamulka gobolka banaadirba in la joojiyo aanan dalkaan la soo gelin waxaad arkaysaa taabuu oo intaasoo xabay ee ku jirta nus doolar dadka laga siiyaayo
codadkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyaya cabdifataax muumin ilka case ee ku aadanaa barnaamijyadan lagu taageeraya maamulka gobolka banaadir islamarkaasina lagaga soo horjeedo maandooriyaha ku soo badanaya magaalada muqdisho ee ka dhacay gudaha magaalada caasimada ah ayuu ahaa geesa kaleetana dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb gashay shirka hay-adaha maaliyadda wadamada jaamacadda carabta kaasi oo ka dhacay dalka morocco wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa dalka morocco waxauu kaga qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ah hay-adaha maaliyadda wadamada jaamacadda wadamada carabta shirkaasi oo dalka morocco markaasi uu martigelinayay sanadkan ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin dhaqaalaha iyo iskaashiga hay-adaha dhaqaalaha dalalka carabta wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo shirkaasi soomaaliya ku matalayay ayaa dhinacyada ka qayb galay waxa uu la wadaagay sida dowladda federaalka soomaaliya markaasi muhiimadda gaarka ah ee u siinayso hanaanka dib u habeynta maaliyadda soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku boorinayo wadamada jaamacadda carabta in ay dhinacooda markaa ay taageeraan hanaanka soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya iyo sii wadida garab istaaga dowladda federaalka soomaaliya si buu yidhaahday loo dhammaystiro barnaamijka deencafinta soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu hay-adaha kale ee maaliyadda ee wadamada carabeed ee shirkan goobjoogka ka ahaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay inay sii wadaan garab istaaga dowladda federaalka soomaaliya waxaana shirkan ka dhacay dalka morocco oo ay wadamada jaamacadda carabta yeesheen u ahaa mid lagaga hadlayay arrimaha dhaqaalaha ee wadamadaasi ama arrimaha maaliyadda ee wadamada ka qayb galay ama qeybta ka ah wadamada jaamacadda carabta geesta kaleetana guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa safiirka mareykanka ee soomaaliya kala hadlay dagaalada ka dhana al-shabaab guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa safiirka dowladda mareykanka ee soomaaliya waxa uu kala hadlay arrimoay ugu muhiimsan yihiin dagaalada ka dhana al-shabaab ee ka bilowday qeybo ka qeybo badan oo ka mid ah dalka gaar ahaan gobolka hiiraan oo in badan oo ka mid ah ay deegaanadooda dagaalamayaasha al-shabaab laga xoreeyey dowladda mareykanka iyo weliba guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaana si wadajira kaga wada hadlay wejiga labaada howlgalka ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab iyo ambaqaadidooda safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa kulan muuqaal ah waxa uu la qaatay guddoomiyaha ama habka fogaan araga uula qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete iyo hogaamiyaal kale oo iyaguna qeyb ka ah howlgalka ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyiintan oo kulankan la yeeshay safiirka mareykanka ayaa waxa ay u gudbiyeen sidii taageero uu uga siin lahaa mareykanka howlgallada ka socda hirshabeelle dowladda mareykanka ayaa taageero dhaqaale iyo mid ciidanba waxay ku bixisaa howlgallada shabaab ee ka dhanaa ee ka soconayo gobolada soomaaliya kuwaasi oo ay qeyb weyn ay ka geystaan ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab oo ay dowladda mareykanku taageerto iyo ciidamada deegaanka ee macbuusleyda loo yaqaano gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa isaguna door weyn waxa uu ku leeyahay howlgallada ka socda gobolka hiiraan waxaana uu dowladda mareykanku uu sheegay inay ka mid tahay dowladaha sida xoogga leh ugu lugta leh dagaalada ka dhanaa al-shabaab islamarkaasina muhiimad gaar ah ay u tahay xilligan howlgallada socda in loo helo taageeridooda geesa kaletana maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray shacabku u saameeyey rababkii mihigaanka ahaa ee ka da-ay magaalada caasimada ee muqdisho mar kale waa kan cabdifataax muumin ilkacso warbixinta warkan sii eega
degmada wardhigle waxay ka mid tahay toddobiiyo tobanka degme ee gobolka banaadir waxay ka mid tahay degmooyinkii uu saameeyey roobabkii shalay ka da'ay magaalada caasimadii muqdisho degmadan xalay ilaa iyo saakay waxaa dhex jooga shacabkii markaasi uu saameeyey roobabkii ka da'ay ee magaalada muqdisho kuwaasoo markaasi ku noolaa degmada si uu u ogaado xaaladooda caafimaad dadkii uu saameeyey roobabkii shalay ka da'ay magaalada caasimadda ee muqdisho ayuu agaasika caafimaadka gobolka banaadir kormeer waxa uu ku tegey xarunta degmada warta nabadda halkaa oo ay ku sugan yihiin boqolaal qoysasa kuwaas oo uu saameeyey roobabkii ka da'ay magaalada caasimadda ee muqdisho agaasimaha oo ay wehelinayso gudoomiyaha degmada warta nabadda seynab xaabsey ayaa waxay mid mid u dul istaageen goobaha caafimaad ee laga dhex furay ama laga dhex sameeyey xarunta degmada warta nabadda halkaas oo ay markaasi ay ku sugnaayeen dhakhaatiir kala duwan gudoomiyaha degmada warta nabadda seynab xaabsi ugu horantii hadashay ayaa markaasi tilmaamtay in dadka halkan ku nool ay yihiin kuwo uu saameeyey roobabka islamarkaana ay u baahan yihiin daryeel biniaadnimo iyadoona sidoo kale ay sheegtay in dadkani ee markaasi saameynta ku reebtay roobabkan ay yihiin kuwo markaasi ay ka war hayn doonaan sidaa hadda aragtaan waxaa dhinaceyga midig taagan agaasimiha caafimaadka iyo tiimkiisii oo ayagana saakay waaga hadduu baryay ilaa hadda u taagan ee shaqada gurmidka adeega caafimaadka ah inay ayagana kaalintooda ka qayb qaataan guud ahaanteena oo isku duuban ayaa dadkeena iyo deegaankeenaba wax badan ka qaban karna waana uga mahad celinaa run ahaantii sida shaqada wanaagsan ee bahda caafimaadka ee dadka halkan ilaa ay xalay qaarka joogay ee aan hoyga halkan uga dhignay oo hoygoodii daadadka ay saameeyeen iyo dadkii kale ee ayagana eriyada degnaa oo roobabku ayagana waxyeeleeyey tiro nambarkooda aad u fara badan aragtaan xarunta degmada aan uga sameynay inay ka helaan service adeeg caafimaad oo firiya oo maamulka gobolka banaadir qaybtiisa adeega caafimaadka uu qabanayo doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud oo ah agaasika caafimaadka gobolka banaadir oo dhankiisa goobta ka hadla ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ka warqabi doono dadka markaasi ku nool degmadani warta nabadda ee gobolka banaadir islamarkaan uu saameeyey roobabka isagoona sheegay in maamulka gobolka banaadir oo isaga markaasi fariintii uu xalay uu jeediyey ee iyagoo ka jawaabaya ay yimaadeen halkan oo ah degmada warta nabadda ee gobolka banaadir
haddaana agaaska caafimaadka gobolka banaadir waxaa u taagannahay maamulkeena iyo dadka aan madelno wixii wax allaal wixii karaanka oo u samayn karo agaaska caafimaadka gobolka banaadir insha allahu tacaala adeegan wixii ka dambeeya annaga aan sameynay waxaa u baaqi doonaa hay-adaha ma aragtay arrimahan dibudejinta iyo waxyaalahaas qoseeyo si ay dadkan loogu helo dibudejin sax ah oo garaan magaalada maadaama of growth ay tahay loo helo magaalada bannaankeeda waxaana ka shaqeynaa insha allahu tacaala arrintaas gobolka iyo degmooyinkiisa iyo agaaska caafimaadka isku duwan waxaana arrintaas maaragtay maaragtay mas-uuliyaddaas maaragtay waa qaada doono annaga maamul gobolka banaadir insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa roobkan maanta da-ay iyo maalmaha soo socon doona da-oy inuusan saameyntii shalay dadkeena uu ku yeeshay uusan ku yeelan saameyntii labada sanoo lasoo dhaafana uu ku yeeshay uusan ku yeelan aan la imaano annagoo isku duwan qorsho midaysan oo dadkeena aan ku badbaadinayno insha allahu tacaala cabdifataax mumiraadi ay tv-ga dalsan muqdisho
aada buu mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin oo eegaya warbixinta warkaas halkaad warkaasi habeenaad ka dhegeysanaysaanna waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ugu dambeyntii haddii aanu fiirino wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada suudaan oo galay maalintii toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah duqeymaha ama dhawaqa duqeymaha cirka iyo weliba hubka liidka diyaaradaha iyo madaafiic ayaa sabtidii maanta ah mar kale laga maqlay gudaha wadanka suudaan xaruntiisa khartuum iyadoo qaac madow uu markaa ka kacayo qeybo ka mid ah caasimadda suudaan ee khartuum xilli uu dagaalka wadankaasi ka qarxay galay toddobaadka saddexaad dagaalkan u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo xuquuga hubeysan oo kasoo horjeeda ayaa sii socda inkastoo jimcihii lagu dhawaaqay in la kordhiyo xabajoojinta labaiyo toddobaatanka saacadooda iyadoo dagaalka la isku adeegsanayo duqeymaha taangiyada iyo madaafiicda oo gilgilaya caasimadda khartuum iyo magaalooyinka kale ee ku dhowdhow sida bahari iyo weliba magaalooyinka kale ee ku dhowdhow caasimadda boqolaal qof ayaa lagu dilay dagaalka iyada oo tobannaan kun oo kalena ay naftoodu kala baxsadeen colaadda u dhexeysa ciidamada dalkaasi iyo xogooga gurmadka deg dega ah ee r s f loo soo gaabiyo kaasi oo soo bilowday shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirnay abriil kaasi oo quusgeliyey qorsho oo ay beesha caalamku taageersaneed oo dalkaasi markaasi ugu guurayo hanaanka dimuqraadiga ah dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu dib u soo kiciyey colaadda labaatan sano jirsatay ee gobolka galbeedka dalkaasi ku yaallo ee darfuur la yidhaahdo halkaasi oo dad badani ay tobanaan aan idhaahdee halkaasi oo dad badani ay tobanaan ay ku dhinteen si kastaba ha noqotee ay toddobaadkan ku dhinteen aan idhahdee si kastaba ha noqotee colaadda waddanka suudaan ayaa sii xoogeysanaysa marba marka ka dambeeya iyadoo baaqyada caalamiguna ay yihiin weli kuwa sii jira guud ahaana warkii habeen oo aada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartaana dhegaysatahay waa nagayntaa cidduu warka iyagu seego waxa ay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay warkan kiisa xiga nabadii warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel